madaxweynihii hore ee maamulka ximin iyo xeeb ee horey uga dhisnaan jiray gobolada dhexe ee bartamaha soomaaliya maxamed aadan tiici ayaa shalay gelinkii dambe waxa uu kasoo degay garoonka diyaaradaha ee gobolka minnesota ee dalkan maraykanka kadib markii uu kasoo baxay xabsigii uu ku jiray ee dalka biljimka oo uu ku xirnaa muddo afar sano ah iyo laba bilood soomaalida gobolkaasi ayaa kusoo dhoweeyey madaarka magaalada minneapolis tiici markii uu yimid waxa uuna sheegay inaanan wax dembi ah lagu helin oo ku salaysan eedihii ka dhanka ah ee burcadbadeednimo islamarkaasina wakhtigan uu sharciga doonayay in uu la tigsado sida uu yiri xarigiisii iyo sababihii keenay markii uu soo gaaray magaaladaasi minneapolisna wuxuu u warramay waryaheena maxamuud mascade
horta marka koowaad ilaah bay mahad u sugnaatay maaragtay waxana waxay ahaayeen qadar allihii ugu qanciyey ayaa mahaddaas kale marka koowaad marka labaad niyahow ma ahayn meeshu dalka belgium sharciga ka jira sharciga aan fahmi karno ama aan naqaano ma aha waxay isticmaalaan sharci maaragtay fahamkiisu uu adag yahay afar sano iyo laba bilood waxaa socotay maxkamad waxaa socotay maaragtay dagaalan iyagana laga rabay cadeymo inay keenaan ah maaragtay eedaha ay ugu soo jeedinayaan annaguna aan keenaynay maaragtay cadeymo badan hadda ayadana u baahan in wakti badan fasiraadeeda laakiin marka lasoo koobo wax dembi ah oo cadeyn ah oo ay keensadeen ma jirin intii maaragtay ay isku kabkabeen oo ka abuureen magaalada magaaladii joogaan dhexdoodana maxkamadii ugu sarreysay supreme courtigaan u naqaano ayaa burburisay taasaana xor iga dhigtay maaragtay haddana waxaa furan dacwo aan anagu ku dacwoonayno intii la xirnaa iyo dhibkii iyo magac halayntii iyo maaragtay sumcad qaadidii iyo wixii ay sameeyeen maaragtay magdhowgeedii iyo in xal loo helo waa gartay marka muddadii adigu aad xirnayd marka ma xabsigaad ku jirtay wuxuu ahaa xabsi uun maxkamada kuu socotay mise waxaa dhacday in xukun iyo wax lagu rido markaasi aad jeel wakti aad markaasi aad qaadanaysa maya mar walba waxay dhacayay waxay ahayn xabsigaan ku jirnay mar kastana maxkamad markii la tago maxkamad kalea loo gudbaayay maxkamadii koowaad oo kale markay xukun rido ay maaragtay iyadoon caddeyn iyo daliil hayn ay xukunkii ku raacday kumaanu qancin maxkamad kanaan tagnay hadda toddobadii bishii november oo maaragtay sanadkii hadda aan ku jirno bishii hore ayaa maxkamadii ugu saraysay dalka belgium ayaa go-aankii ugu dambeeyay aan la tagnay tii ayaa nagu raacday maaragtay inaanan annaga dembigaana la sheegayo aanan lahayn iyadii baa nagu raacday taasaa jebisay maaragtay eedihii dib u soo celisay marka hadda waxa furan waa waa maaragtay dacwadii ahayd inaan annagii xal loo helo wixii dhacay ama sidii sababtoo ah dhibaatadu waxay ka timid sidii ay ku bilaabatay ilaa dhammaadkii kulli waxay ahaayeen wax maaragtay aan aan aan aan ku sharciga dalkooda waafaqsanayn adiga ka shaksiyan hadda waa lagu soo daayay afar sanaad xirnayd dabcan sida hadda aad maxkamaddu go-aankii ku gaartayna eedihii dembigii lagu haayay waxba waa la waayay maxaa tallabaad aad ugu qaadaysaa markaad la tashatay qareenadaad marka aan la tashtay maxkamad waxaa hadda noo furan oo dacwadii ah waxay qaadan kartaa sanad waxay qaadan kartaa sanad iyo bar maxkamadaas haddii aan ku guulaysano waxaa imaanaysa markaas in dowladdu maaragtay ay ka bixiso qaladkii ay gashay oo ay ku gashay xadgudubkeygii ay ku gashay inay ka bixiso raaligelin ka bixiso waxa aan raadinaynana waa taas in maaragtay wixii ay ay qaladay samaysay qaadato ayado haddaan dib kuu celiyo ticay waxaa lagu xiray muddo hadda laga joogo afar sano iyo laba bilood dabcan dadweynaha soomaalida ee idaacaddan dhegeysanaya bulshada soomaaliyeed aragtiyo kala duwan bay ka maqlayeen xiritaankaaga iyo waxa lagu xiray dabcan adigaana la jooga hadda oo nooga jawaabi kara maxay ahayd asalka markii lagu xirayey waxa lagugu xiray iyo waxa adiga lagugu soo eedeeyey iyo markaasi sababta keentay xarigaaga waxaa laigu eedeeyey markii koowaad dacwadeydu waxyaabaha la yaab kale waxay tahay dacwadeydu muddo badan bay isbedeshay magacii ay u bixiyeen markii koowaad waxay yidhahdeen burcadnimaan kugu haysanaa dalkeena down laga leeyahay ayaad qabsateen muddo sanaday baarid wadeen waa ku guul daraysteen oo waxay waayeen inaysan jirin wax ay sheegayaan laba sano kadib ayay haddana waxay la yimaadeen arrin oranaysa waxaad ka ahayd meesha waan waan waan daroob garaynay arrinkii bocadbadeednimada kuguma haysano oo kugu weynay annagiyaa daroob garanay ayagiiabaa daroob garayba laakiin waxaan kugu haysanaa maadaama aad meesha mas-uulka ahayd burcadbadeedna ka jiray criminal organisation waxay yidhaahdaan criminal organizationka wuxuu u baahan yahay marka in lala fuguro oo la cadeeyo waxa weeye dacwadu ama dhibku wuxuu ka dhacay soomaaliya anigu waxaan hortaaganahay maaragtay waxyaabahan gudoodana ka mid ahay waxaan hortaaganahay maxkamad biljam ah waa in lagu helaa dembi aan biljam ka galay criminal organizationka wuxuu noqon karaa waxyaabo badan uu noqon karaa laakiin dembi aan biljam ka galay waa in lagu hor keenaa maxkamadda ilan waxa i hor qaadaya ma aha maxkamad maraykana ma aha maxkamad u n waa maxkamad biljam ah sidaa la ajligeed waxyaabahan gudoodana waxay ahayd waxa aad sheegaysaan oo criminal organizationka na soo hordhiyo oo aada leedihiin maarata marka saddex jeer iyo afar jeer ayay bedeleen magacii ay ay kaska u yeeleen waxyaabaha keenay inaan ku guuleysanana waxay tahay markii ay aragtay maxkamaddii sare qaabka ay dacwada u bedeleyso ayaa keentay isbedelkan hadda ah inay anaga nagu raacaan ugu dambayntii hadda xor baa tahay minneapolis isku noqotay reerkaaga baad caawad la joogtaa nin waxaad ahayd siyaasiya guddoomiyihii madaxweynihii maamulkii xman yaxaab intaad maqnayd xman yaxaab iyo galmudug waa midoobeen waxaa la dhisay maamul goboleed adigu arrintaasi dabcan xabsigaad kaga jirtay maxaa kuu qorshaysan maxaad mataqaanaa jeceshahay halkan inaad ka samayso mustaqbalka tallaabada tan xigtad qaadayso horta marka koowaad waa run isbedel badan baa dhacay dad badan baa dhashay dad badan baa dhintay maamulkii galmudug baa la sameeyey inkastoo kaasi ugu cusbeen oo ahaa mid maaragtay markii koowaad ba asaaskii ximani xeeb waxaan u aasaasna waxay ahayd in lagu gaaro mabda' ka weyn oo maaragtay dadkaas gobolada dhexe ee dhibaataysan lagu mideeyo isagiina shaqadiisa waa socotaa dadkii ka shaqeeyey iyo dadkii isku keenay waxaan leeyahay hambalyo ilaahayna ajara idinka siiyo
kaasi waxa uu ahaa maxamed aadan tiici madaxweynihii hore ee maamulkii ximin iyo xeeb ee hore uga dhisnaan jira gobolada dhexe ee bartamaha soomaaliya wuxuu u waramayay kadib markii afar sano iyo laba bilood xabsiga uu soo dhamaystay dalka beljimka waryaheena maxamuud mascade oo kula kulmay magaalada minneabolis halkaasi oo madaarka magaaladaasi qaar ka mid ah soomaalida degan gobolkaasi ay kusoo dhoweeyeen